waa mahadsantahay mudane meesha shalay ay ka furantay heshiisku ugu dambeeyay aan kasoo gaarnay waxaa la yidhaha meel bacda u dhowo oo la yidhaha qabno waayo waa gartay qabno waa haya
meeshaas heshiiskii ugu dambeeyaan kusoo kala saxeexanay oo dadka walaalaha labada beelood oo walaalaha ay ku wada kolay ay wax ku wada gaareen oo maanta dhibku ku kala gaaray markii koobaadna maahane koobaadii degmada matamaanan ku qabanay shirkii ugu koobaad dugiyo karsantiina lagu kala qaaday waa gartay dabcan beelaha waxaan ufahmay waa beelaha matabaan iyo kala dega beledweyne oo in dhawaalaba baadiyaha soodinta labada gobol ku dagaalamaya wa warku waa saas oo heshiis sidii hore daba socdaa
a beelihii hore oo dagaalamay oo hiiraan qeyb kamida ku dagaalamay meesha bacda agteeda ah ee degmada matabaan hoos yimaada waa gartay bal nabadeyntaasi dabcan saad noo sheegtay waa ambaqaad heshiisyadii hore muxuu kaga dawan yahay midkan
midkan wuxuu kuga dawan yahay waayihii hore dugudii katanti markii aan kala qaadano shalay ugu dambeydey shalaa ka afarheed markii ugu dambeydana shalay shacabkii si diiran oo sharaflay noo soo dhaweeyeen shacabkii gacmahan isku gelinay wixii hadda la kala haayay oo dugdi karfintaheenna waan kala siina ma garat
waa gartay yaa kasoo qeyb galay maamulada galmudug iyo hirshabeelle odayaasha bal ayaan tafaasiil inaga sii
waa mahadsan tahay odayaasha waxaa kasoo qeyb galeen odayaasha labada dhinac oo hiiraan ka kala socda culamo udiinka dhalinyarada dhammaan iyo hirshabeelle maamulkeeda iyo galmudug maamulkiisa labadaba waa kasoo qeyb saddexdaba afarta waa kasoo qeyb galeen
waa gartay marka waxaa sheegtay in gacanta la isku geliyey ma odayaasha gacanta la isku geliyey mase dhalinyaradii dirirtay dagaalka ka dhexeysa inta badan odayaashu iyo maamulku waxa waaye dadka wax heshiisiyahayo gacanta dadki waxaa gacanta la isku geliyey dhibaku kala gaareen aadi aada iskugu soo dhaweeyeen dadkaas way heshiiyeen heshiiskii ugu dambeeyay kala qaateen waxay ka ballameen inaana mar dambe xabad dambe iyo dhibaato dambe aysa soo laabeen si diiran oo walaaltinima ay shacabkii gacmaha isku geliyeen waxaana rajeynaynaa heshiiskaasi waa mid waara inuu noqdo
dabcan guddoomiye inta waxaad og tahay colaada inta badan beelaha dagaalama soomaaliya way kusoo laalaabataa waxyaabo laga ballamay oo hadday dhibaatadu soo dhacdo qaabka loo xalinayo ama sharci islaam ama toog ah saysan dhibaatada usoo laalaaban ayada malasu soo hadal qaada ha waa lakusoo hadal qaaday culummadii meeshaas labada dhinac aheed aada iyo aaday dadka u wacdiday wacyigelin badanee u fididay waxayna ku heshiiyeen oday dhaqankii iyo culummadiiba qoladii hadda kabacdi soo noqota in maaragtay si sharciga waafaqsan in loola kici doono haddii ilaahay waa gartay marka hadda heshiiskaasi mahal wau furmay ma xilli uu soo xirmaayo miyaa jira may shalay wau soo xirmay midkii ugu dambeeyey waxauna kusoo xirmay odayaasha iyo waxay maaragtay culamo udiinki annaku waxaan ihi garabkiina labada dhinac hirshabeelle iyo galmudug wixii maaragtay annaku aan u tali weynana garabkiinaan kaga rabnaa ale labada dhinac annaguna waxaan u ballan qaadnay amniga iyo maaragtay maamulku inuuna garab taagan yahay waxaana suurto geliyey ilaahay amarkiisa iyo maaragtay amniyaadka meesha ka jira suurto geliyey marka heshiiskaasu waxa waaye wuxuu kusoo xirmay heshiiskaasu in maaragtay meeshaas uu nagu soo gabagaboobo ilaa maaragtay daanyaaley iyo meesha hadda inta ka dhexeyda wax ka jiraanna in la tago toddobaadkan soo dhawo wacyigelin iyo maaragtay lagu sameeyo iyo maaragtay in dadka qoryaha wata laga qaado ugu dambeyn ka guddoomiye ahaan iyo ka maamul ahaan maadaama deegaanka wadahadalka lagu qabanayay matabaan ay hoos timaado rajo intee leeg baad ka qabtaan in xaaladaas saas kusoo afjaranto dadka walaalahana si nabada ay ku wada noolaadaan rajo intee leeg ay ka qabtaan ninka shacabka wallaahi markii boqolkiiba boqol rajo aada weynaan ka qabnaa shalay si farxad lahan gacmaha iskugu soo gelinay inaysa soo laabanaan rajo ka qabnaa haddii ilaahay idmana culamo udiinkii iyo odayaashiina waxaan ku ballanay inaysa arrintaas ka dekaamin oo meesha hadba wax ka jiraanba ay nala soo socodsiiyaan amniga ay la soo socodsiiyaan haddana haddii ilaahay idmo ilaa xalay iyo saakay waxay ku maraayeen meelaha damaashaad iyo awal waa kala xirnaayeene laakiin saakay iyo xalay haddaa ciddii xataa geedigaheed waa xataa iyo dadkii waa isdhex degeen si fiicanay saakan u warsaday xaaladooda meel fiican boqolkiiba boqolay mare waxayna ku hambaliyahayeen shalay heshiiskii lasoo qaaday inuusa haddii ilaahay idmo inuu mid waara uu noqon doono haddii ilaahay